Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan 90 arday oo bartay cilmiga kombiyuutarka, isla markaana ka aflaxay iskuulka Global ee magaalada Beledweyne. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay maamulka iskuulka, macalimiin, waalidiin, ardayda qalin jebinaysay, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Global, Bashiir Maxamed Cabdi ayaa Raadiyo Beelo u warmay tirada ardayda qalin jebisay iyo waxyaabaha ay barteen.
Waxay barteen maadada kombiyuutarka ilaa laba qayb. Maanta xafladeeda u fadhinaa. Ardada qalin jebinaysa waxaan leenahay hambalyo hambalyo dhammaan. Meeshiina kasii wada dadaalkiina. Maadada kombiyuutarka maado ballaaran waaye. Marka qof waliba meesha yacni uu isleeyahay waa ku habboon tahay. Ha kasii wada insha Allah.
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardada ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen.
Ardada maanta oo hambalyeynaa dhammaan ardayda qalin jebisay halkiina horumarkiina kasii wadaa dhahaa.
waxaan hambalyo u dirayaa marka koowaad iskuulka ee, global maamulkiisa iyo macalimiintiisa iyo ardayda maanta heerkaa soo gaartay ee mataqaanaa dadaalkooda ay soo dadaalayeen waqtiga dheer ka miro dheliyey marka labaadna waxaan u hambalyeynayaa oo aan mataqaanaa hambalyo aan lasoo koobi karin u dirayaa waalidiintii heerkan soo gaarsiisay ee kusoo dhabar adeegtay oo qarashkooda iyo waqtigooda uu kusoo bixiyey maanta in ilmahooda halkan soo gaaraan markhaatina ay ka noqdaan dadaalkooda inay ka midho dhaliyeen oo maanta ay heerkan soo gaareen waxaan leeyahay hambalyo waad dadaasheen dadaalkiinna waa ka midho dhaliseen waxaa weeyaan sii wada dadaalkiina halkaas ka sii wada insha allah waana mahadsantihiin Ee, halkaa waxaan ugu hambaleynaa dhammaan ardayda ka qalin jebinaysa maanta iskuulka lool oo baratay maadada kombiyuutarka waxaan leeyahay ee, dadaalkiina halkaa kasii wada guushaa gaarteen oo kula faraxsanahay hambalyo hambalyo Qaar ka mid ah ardayda qalin jebisay ayaa Raadiyo Beelo u sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen.
Waa dhawahay magacayga Firdaws Cabdi Fattaax waxaan ka- waxaan ka qalin jebiyey een, iskuulka Galool een, waxaan ka qalin jebiyey maadada kombiyuutarka aad ugu faraxsanahay maanta maalinta farxad leh ay tahay marka hore allah subxaana wa tacaala mahad celinaya marka labaad een, macalimiinteydii waalidiinteyda khaasatan een, Ista Bashiir Ista Cabdiqani hooyadeyda Nasra Hashiim waa ku dhowahay magaceedu waa shaafici cali maxamed dhigtana iskuulka global kana dhameey maadada kombiyuutarka aad ayaan u faraxsanahay maanta waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala iyo waalidiinteeda iyo macalimiinteeda siday igu soo dhabar adeegeen Dufcadda maanta qalin jebisay ayaa ah dufcaddii toddobaad ee ka baxday iskuulka Global ee magaalada Beledweyne tan iyo markii la aasaasay.